walaal waa mahadsan tahay garow ade waa caasimadii puntland waa soomaaliya waa meeshii madaxweynaha ka ah weeye shan sano dabcan faamiligeygi ehelkeygi iyo qaraabadaydina waa ay degan yihiin wadankaygii baan kusoo laabtay su-aashaas hadda ma garanayo micnaheeda guud sababta waxa weeye de xaafadaydii aniga gurigeygii waxaana hadda siyaasadahoo meesha anuu imid ma jirto marka laga reebo shir ka dhici doona shan iyo tobanka bisha march garoowe oo insha allahu aan ka qaybgeli doona kuna soo aaday waktigii anigu aan meesha imid mar walbana anigu waa imaan lahaad oo qorshaha waa aad inaan imaado nasiib wanaag wuxuu ku soo aaday iyadoo shirkaasu dhici doono marka de shirkan waan ka qaybgeli doonaa qaraabo salaan iyo dalkayga waan kusoo laabtayna hadde waanu imid magarat iyo ehelkaygii iyo faamiligeyga waa yahay madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas in badan saaxada siyaasadda ee waad ku jirtay soomaaliya ra-iisul wasaare ayaad ka soo noqotay in badan dadka soomaaliyeed waxyaabo badan bay kugu xusuustaan ha yeeshee laakiin waxaa la isweydiinayaa waxay tahay shirka uu cabdiweli gaas uu ka qaybgalayo dadbaa xilliyadii ugu dambeeyey muddooyinka ugu dambeeyey baraha bulshada waxaa laisla dhex mariyay inuu yahay shir siyaasadaysan maxaad kaga jawaabaysaa arrinkaasi horta shirka waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha puntland saiid cabdullaahi deni isagaana la weydiinayaa wixii faahfaahin oo dheeraada ku saabsan shirka isaga ah anagu kaqeybgalan baa noqon doonaa wixii fikirkayga ah oo wanaagga puntland ah wanaagga soomaaliya ah oo contributionkaygana anigu diyaar baana inaan ka geysto shirku dabcan siyaasada kama marnaanayso laakiin sida aan isleeyahay agendayaasha shirka dabcan waxaan filayaa inuu ahaado shir wax walba laga wada hadlo amniga puntland horumarinta puntland ganacsiga puntland iyo siyaasada soomaaliyaba iyo iyo iyo masiirka puntland guud ahaan si yani maaha shirku shir cid loogu tashanayo maaha shir cid gaara lagu lagu abhoorayo lagu aadayo waxa weeye shir dadku ay isugu imaanayaan dabcan waa loo baahan yahay puntland hadda waxay dhisan tahay muddo laba iyo labaatan sano ku dhowaad ah waxaa loo baahan yahay marka dadku in ay review la sameeyo xaggee ka nimid xaggee joognaa xaggee u soconnaa maxaa naga khaldamay maxaa noo saxnaaday waa su-aalo badan la isweydiin karo wanaagsan weeye marka yaan la shiraysan shirka in cidla inay shiraysato maaha waa yahay mudane madaxweyne waxaa jirta in badan hadda hadalhayn kaloo badan baa jirta oo ku aadan soomaaliya xilligan doorasho ayay gelaysaa adiguna arrintii jagadii ugu sarraysay ama awooddii labaad ee dalkaad wax ka soo noqoto ra-iisul wasaaraad ka soo noqotay sidee ay wax kuula muuqdaan waxa hadda socdase seed u aragtaa walaalow horta anigu waa jeclaan lahaa waddanka in isbeddel yimaado oo doorasho ka dhacdo laba kun koo iyo labaatan marka laakiin ifafaalihii aniga doorashadu iima muuqdo runtii doorashada waktigan baa ka haray laakiin ifafaalaheedii ma muuqdo waa jeclaan lahaa dowladdu in ay ay sheexdo had ay yani uu ku hirgeli karo doorashada waktigeedii soomaaliya hadda waxyaaba lagu soo caanamaalay waxaa ka mid ah doorasho waktigeeda ku dhacda qofkii markaas dadku ay doortaanna ay doortaan isbedeltaas uu ku yimaado marka taas nidaamkaas la isku raacay oo wanaagga ah oo isbedelka ah oo dimuqraasiyadda ahi in uu sidiis u socdo ayaa wanaagsan waxaan kula talin lahaa dowladdu inay qaado talaabooyinka ku habboonaa sidii ay u dhilahay doorasho xor oo xalaal ah oo aan yani inaba lakaate wax shaki ah iyo wax shuubahay aysan ku jirinin in in aysan ku jirinin in la sameeyo ayaan aad iyo aad anigu kuu tartarsiinaya laakiin hadda ifafaalaheed annaga nooma muuqdo runtii waayahay si guud xilligan waxaa jira mudane madaxweyne khilaaf sida gaar ahaan jubbaland iyo puntland ifafaalihii doorashadana ma ii muuqdaad leedahay waa yahay taa ee beddelkeeda maxaad is leedahay xilligan waa looga gudbi karaa khilaafka xilligan hareereeyey federaalka iyo dowlad goboleedyada horta doorashadani waa doorasho cid walba saamaynaysa dalka dhanna la raba inay ka dhacdo daban waxaan rajaynayaa in doorashooyinku ka dhici doonaan gobolada dadku gobolada iska soo dooran doonaan xildhibaanada kabacdina la aadi doono doorashadii madaxweynaha si dastuurka ku qoran dastuurka waxaa ku qoran soomaaliya in madaxweynaha ay dooranayaan labada gole kuma qorna madaxweynaha in shacabku soo dooranayo da dastuurka wax laga bedelay saaxad marka waxaan rajeynaya doorashadaasi inay broseskii hore broses lamid ah ay marayi doonto dowlad goboleeda lagu soo xuli doono xildhibaanada kabacdina doorashadaasaa ku dhici doonto waan jeclaan lahayn inay noqoto doorasho one person one vote ama hal qof iyo hal cod laakiin taa ma muuqato fafaaleheediina ma muuqdo waktigeedina lama hayo laakiin waa wax oo dadku wanaagsan oo loo baahaya in la rajeeyo oo maaragtay maaragtay niyadda lagu hayo waxaa marka waajib ah oo muhiim ah si doorashadu u dhacdo in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay wada hadlaan wada fadhiistaan arrintaana laga wada hadlo go-aanna laga wada gaaro cid hadda go-aan gaar umalma doorashada go-aan uga gaari kartaa gaa si gaara in ay jirto dowlad goboleedna ugama gaari karto dowlad dhexena ugama gaari karto marka waa muhim in la is arko oo lawada hadlo lawada fadhiisto oo wadanka la jiheeyo oo oo yani khalkhal siyaasadeed uusan abuurmin political chaos waxaa la yidhahdo inuusan dhicin markii waktigii doorashada la gaaro waa dhowt isjijiid iyo iyo qeyladu inta aysan kasii badanin hadda wakti waa la haystaa waxaan anigu ku talinayaa in lawada fadhiisto oo go-aan la wada gaaro insha allah waayahay mudane madaxweyne annagoo wakhtigaaga qaaliga kaaga mahad celinaynaa si guud xilligan gaar ahaan puntland khilaafka ugu ba-anay waxa uu ka haystaa dhinaca waxbarashada adiguna puntland madaxweyne aad ka soo noqotay dadku waxay isweydiinayaan xilligii doctor cabdiweli maxamed cali gaas khilaafkan dhinaca waxbarashada miyuu taagnaa sidee baad ula macaamili jirtay wasaaradda waxbarashada soomaaliya horta ma jirinin khilaaf dhanka waxbarashada ah khilaaf dhanka shahaadada ayaa jiray waagaas aan baana ka gaarnay aniga iyo ra-isul wasaarihii markaas joogay cabdiweli sheekh axmed waana aragteen go-aamadeeda dee social media iyo norba ayay ku jiraan sideedana waxbarashadu waa local adduunka meel aad joogto markaad jaamacad ka baxdo shahaadada jaamacadaasaa bixista dowlad dowlad hoosena ma bixiso dowlad dhexena ma bixiso dowlad goboleedna ma bixiso ayada ayaa ayada ayaa ma garanaysaa jaamacadaasaa bixisa duulimadaha iskuolka oo shahaadada dugsiga sare iskuolkaa bixiya marka mideeda kale haddii la rabo in shahaadooyinka la mideeyo waxaa muhiim ah in laga hormariyo in manhajka dalku midaysan yahay oo imtixaanka oo laga wada imtixaanka laleeyahay waa centralizer oo dowladda dhexaa qaadaysa imtixaanku inuu centralizer noqdo oo hal meel laga qaado waxaa ka horaysa in manaahijta dalka oo dhan la mideeyo laga soo bilaabo somalilan ilaa mataqaanaa looyacaddo ilaa raasnimbood waxaa la rabaa manhaj midaysan oo mid ah in ardadu la baro lagu ababiyo lagu mataqaanaa lagu dhigo kabacdi markaas ayaa laga hadli karaa imtixaan midaysan laakiin taas waxaan jirinin waxay u ekaanaysaa undashido iskashido siyaasadeed weeyo la abuurayo iyo xasano siyaasadeed oo aan fiicnayn ma aha in mustaqbalka ardayda la siyaasadeeyo ardaygu meel walba u joogo rafaad wax ku soo barteen dib bay wax ku barteen si aan yani waddanka dhaqaalisu iska xun yahay dowlad hadda waxbarashada ayadu maamusho oo dhaqaal ku bixisaa ma ay jirto marka waxaa la rabaa wax badan in la eegaa loo baahan yahay lagala saaro siyaasadda laga saaro waxbarashada waayahay ugu dambayntii annagoo kuu soo koobayno kuuna mahad celinayno wakhtigaaga qaaliga aad noo hor mudane madaxweyne dad badan baa waxay isweydiinayaan xilligan waxaad adiguna ka dhawaajisay in doorashada soomaaliya walaac badan aad ka muujisay adigu rajadaada siyaasadda xilligan cabdiweli ahaan walaal hadda siyaasad hadda oo qorsho siyaasadeed oo hadda aan leeyahay oo mucayano hadda aan kuu sheegi karaa ma jiro waktigeeda markii la gaaro oo haddii aniga ama dabax igu jiro ama rajo kale ay soo gashana waad la socon doontaa waa ogaan doontaa laakiin hadda wax dheeraad oo faahfaahin oo hawsha aan kaa sii karaa ma ay jirto